soo dhowaada koritaanka dhallaanka horumarka waalidka taxanahan aad dhegaysanaysiin wuxuu ku siinayaa aas-aaska macluumaadka kugu horeeya sida aad u korsanaysid dhallaanka iyo sida aad waalidka u ahaa lahayd una daryeeri lahayd dhallaanka waxaad dhegaysan kartaan macluumaadka marka aad cunnada diyaarinaysid ama marka aad shaahinaysanaysid ama marka au dhallaanka kaa jiifo waa la soconnaa inaad mashquul tahay sidaas daraaddeed waan soo koobi doonaa macluumaadka iyadoo taxanaha ay socon doonto inta u dhexayso shan daqiiqo ilaa toban daqiiqo isku dar taxanahan waa labaatan iyo siddeed qaybood qaybta ka hadlaysa uurka waxaa laga hadlayaa sida dumarka jirkooda uu isku bedelayo iyo isbeddelka ku dhacayso xiriirka u dhexeeya dumarka iyo ragga wakhtigaas isbeddelkan wuxuu noqon karaa mid farax leh ama cabsi leh maalmo waxaa la moodaa in qof kasta uu haysto talo gooni u ah halkan waxaa ka helaysaa macluumaad aad aamini kartid aadna fahmi kartid waxaad dhegaysan doontaa tixano si fiican ku caawinayo kuna saabsan isbarashada adiga iyo dhallaanka dhallaan kasta markuu dhasho wuxuu u baahan yahay kalgaceel dalyeer iyo sabar ilmahaaga waxay u baahan yihiin in aad dareemaan kalgaceylkaada iyo inaad raaligelisid markay kuu baahan yihiin waxaa kale oo maqlaysaa sida ay ilmaha wax u maqlaan ayna wax u arkaan markay dhashaan iyo ka hor inta ay hadalka baran waa ay kuu calaamayn karaan siyaabo badan oo aad ku garatid waxay u baahan yihiin oo ka mid ah cunno daryeel kalgaceel iyo jeceel qaybta ka warbixinayso dhallaanka da'dooda oo ah lixda ilaa toban iyo siddeed bilood waxaa laga hadlayaa sida ay dhallaanka wax u bartaan sida ay u sahmiyaan adduunkooda waa wakhtiga ay carruurta aqoonsadaan dadka ay yaqaanaan ayna bilaabaan in ay gacmahooda wax ku qabsadaan fariistaan garguurtaan istaagaan ugu dambaystina ay socdaan waxaa maqli doontaa in koritaanka iyo weynaashada ay mar kasta isla soconin marmar ilmaha way ka horeey karaan ilmaha da'dooda mar kalena way ka hoos mari karaan ilmaha da'dooda barashada waalidnimada waxaa ka mid ah in aad ogaatid in waalidnimada ay kala duwan tahay cunug walbo tan uga muhiimsan waa wakhtiga la siiyo ilmaha taxadar iyo jeceyl waxaa dhici karta in waalidnimada markuu waalidka ku cusub tahay in aad isla markii ku faraxdid ama aad ku wareeri kartid marmar waxaa kuu noqon karto adiga iyo dhallaanka waa isbara doontaan adkayso waxaan rajaynayaa in macluumaadkan wax ku taro ayna waalidnimada kuu noqoto farxad iyo faa'iido caawinaad waxaa helaysaa haddii aad wax su'aal ah qabtid oo ku saabsan caafimaadka ama caafimaadka dhallaanka waxaa la hadli kartaa takhtarkaada ama kalkaaliyaasha caafimaadka bulshada waxaa kale oo wici kartaa heltlink alberta oo telefoonka lambarka ah hal sideed lix lix afar eber sideed shan afar lix shan waa teleefon lacag la-aan ah oo labaatan iyo afarta saac aad helaysid toddoba beri asbuuca nambarkan waxaa waaye hal sideed lix lix afar eber sideed shan afar lix shan ugu dambaystii mashruucan waxay ku diyaarinayaan in aad ka faa'iidaysato alberta health services macluumaad badan waxaa laga soo qaatay buugga la dhaho the wonderful book growing miracles waxaa meeshan ku mahad celinaynaa calgary early childhood team oo ay ka mid yihiin health promotion disease and injury promotion of population and public health oo noo fasaxay buuggan waxaan u mahadnaqaynaa taakulaentooda multicultural health brokers oo edmonton degan catholic social services iyo alberta health services of brooks grand prairie iyo stedler iyo stollery children's hospital of edmonton waxaa kaloo u mahad celinaynaa children and youth services prevention of family violence iyo bulling and foresters oo naga maalgeliyey